haatan ha kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa wadajir usoo jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari iyo cashi ibraahim aadan
wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha barnaamijka waxaa aalaaba idinla socodsiiye anigoo ah caashi ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari nuura marka ugu horeysa balaan soo qabto dhambaalka ugu horeeya ee barnaamijka ee toddobaadkan waxaana uu naga soo gaaray waa dhambaal gaaban oo si qurux badana loo soo qoray waxauu naga soo gaaray hooyo caaliyo cabdulqaadir kuulow xaawo cadar xirsi xalane iyo jaamac cilmi jaamac iyo ibraahim abubakar jaylaani iyo fartuun maxamed cabdulqaadir siciid xasan ciise cabdikaafi axmed xareed waxaa kaloo dhambaalka ku jira liibaan cabdulaahi xalane iyo maxamed abusheekh cusmaan iyo musaf maxamuud yuusuf iyo cabdulqaadir ibraahim maxamed iyo dhammaan xidigaha baa la yidhi kubadda cagta bulbazi ee baraawe waxay hambaliyo leeyihiin axmed weli cali mataan iyo luul xirsi xalane oo ay xabse axmed weli cali mataan ugu dhalatay baraawe bisha juun baa la yidhi waa bisha juun haddaanu soo dhaafnay waa tahay xabse waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo tii soo weynaata ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey dhambaalka ugu horreeya dhankayga caasha waa hambalyo aroos waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah fardowse cali xasan xaawo cali xasan iyo maxamed cali xasan ibraahim cali xasan hooyo xaawo isaaq iyo xasan isaaq maxamed isaaq aadan xasan iyo ibraahim shaahiyow iyo nimco maxamed cabdulaahi liibaan aadan xasan ibraahim isaaq xasan oo ku magac dheer jaceylow dhammaan asxaabtan waxay tahniyad aroos ay hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda boqorka iyo boqoradda baa la yidri xabiiba xasan ibraahim iyo saygeeda xuseen maxamed isaaq oo arooskooda uu ka dhacay magaalada wajeer ee dalka kenya taariikhdu markii ay ahayd toddobiiyo labaatanka juun ee sanadkan labada kun koob iyo labaatanka ducadu waa v o a ayaa la yidhi waxaan leenahay allaha ka dhigo kuwa isku waaro ubad kheyr qaban uu ilaah kala siiyo aamiin anigana aamiin ayaan raacinaya dhambaal kale wuxuu naga soo gaaray muumino xasan nuur iyo xamdi yuusuf cabdulaahi iyo ibraahim yuusuf cabdulaahi iyo isaaq yuusuf cabdulaahi cabdirasaaq yuusuf cabdulaahi waa dhammaan ilmo yuusuf cabdulaahi iyo muxyidiin yuusuf cabdulaahi aadanaa ku jira shukri baa ku jirta axmed uu ku jiraa sakriya dhammaantood waa ilmo yuusuf yaan laga tegin baa la yidhi saynab geedi shuuriye iyo ridwaan geedi shuuriye iyo hooyo binti cabdulaahi bulle iyo hooyo qureesho macow hooyo saafi ibraahim cabdi iyo hooyo faadamo isaaq iyo hooyo baar cabdi cusmaan waa baar cabdi samaan iyo ayeeyo jamiilo isaaq salaad dhambaalka gadaal ayuu ka furfurtay waa tahay waxaa kaloo ku jira abi yuusuf cabdulaahi iyo abti axmed aadan iyo injineer boro baa ku jira iyo raxmo cumar cabdi iyo faaduma ibraahim barow dhammaan asxaabtani waxay tahniyad aroos hawada u marinayaan arooska iyo aroosadda baa layidhi boqorka iyo boqoradda waa tahay farta iyo faraatigan ma ku darteen waaya waan ku daray waxay yidhahdeen waa habboon ibraahim salaad iyo seegeeda yuusuf dhuubow oo arooskooda uu ka dhacay waa arooskooda iyo meherkooda wada socda waxau ka dhacay tuulada abaqoore baa la yidhi oo ka tirsan gobolka waqooyi bari kenya ducada iyo heesta waa dhankiina waa tahay waxaan ugu ducaynaynaa arooskaasi iyo meherkaasi wada socda in ilaahay uu ka dhiga midkii loo aayo awlaad baariyana lagu kala helo aamiin waa tahay caasha mar haddii aad ka ducaysay anna heesta aan u raaciyo waxaan u haynaa dhegaystayaasha heesta beled xaawo waxaa ku luqaynaysa fanaanadda binti cumar gacad
warcayga heesay anigoo beled xaawa jooga muxuu bari iga yaray kolkaan boosaasa gaaray muxuu burcayga heesay anoo beersi maraaya hadukwada boyka racay inuu beenila jilaaye adaa boqorow odaye ibixiyo iga badbaadi anoo beersi maraaya hadubada boyka racay inuu beenila jilaaye adaa boqorow odaye ibixiyo iga badbaadi haddaan bogsadon karaysto sidaan uga boodacaysa jacaylba haddaan u bayo haddaan nin dambow bararko haddaan baxsanow ilaago aniga balaayaba hayga raacdo haddaan bogsadon karaysto sidaan uga boodacaysa jacaylba haddaan u bayo haddaan nin dambow bararko haddaan baxsanow ilaago aniga balaayaba hayga raacdo baxdowga aninkaanu qatay jacaylkii berisa madka bashaarada igu yare bilqayrkana ugu jawabay baxdowga aninkaanu qatay jacaylkii berisa madka bishaarada igu yareen bilqayrkana ugu jawabay yarkii baday fariistay yarkii beerkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baaraha rugaynin yarkii baday fariistay yarkii barkayga safay yarkii bagay salaaxay inaanan baaraha rugaynin markuu kabogtu ogaaday hadduu gadaaligu jiday inuu bahalli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi markuu kabogtu ogaaday hadduu badaaligu jiday inuu bahalli qodaayay adaa boqorow ogaye ibixiyo iga badbaadi haddaan bogsadoon karaysto
waa hagaag waxaan filayaa inaad ka wada hesheen dhegaystayaal heestaasi ay ku luqaynaysay binti cumar gacan dhambaalladii aad inoo soo dirteen haddii aan dib ugu laabanno tahniyada aroos ayaa gacanteeda ku soo dhacday caasha waxaana ay naga soo gaartay dadka kale ah abshir aadan maxamed abshir daacad saciid maxamed guurow iyo cabdicasiis cali iidow maxamed sheekh shaah iyo maxamed cabdulqaadir xuseen mustaf maxamed guurow ugaas aadan iyo weliba faadumo xasan isaaq iyo caruurteeda dhammaan dadkani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan maxamed aadan guurow iyo marwadiisa saare maxamed macalin oo araskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda mursal waxaanu leenahay ha noqdeen kuwii isku waara oo ubad kheyr qaba alluku irsaaq aamiin anigana amiin ayaan raacinaya dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray aabe muxyidiin xasan sheekh cumar iyo adeer cabdi xasan sheekh cumar iyo eedo bilaad xasan sheekh cumar waa dhammaan ilmo sheekh cumar waa eedo faadumo xasan sheekh cumar baa ku jirta shamse way ku jirtaa cilmi sheekh cumar iyo axmed cilmi sheekh cumar iyo sahre cilmi sheekh cumar iyo leyle cilmi sheekh cumar iyo daa'uud ibraahim sheekh cumar iyo hoyo nuuro cabdi abtidoon habaryar nasro waa nasro cabdi baa la yidhi iyo abti axmed cabdi abtidoon iyo liibaan maxamed maxamuud iyo cali axmed sheekh cumar iyo saciid waa saacid cabdi maxamuud iyo yaasir cismaan sheekh cumar bas cumar baa loola jeedaa raadiba gadaalka go'day waa tahay waa yaasir cismaan sheekh cumar dhammaan dadkani waxay kala joogaan mudug galgaduud iyo caasimada muqdisho baa layidhi waxaanay taaniyad aroos u dirayaan lamaanaha iscalmaday bay yidhaahdeen farta iyo faraatiga waa tahay farta faraska iyo geeyadana waa lagu soo dira waa tahay waa maymuun muxyidiin xasan sheekh cumar iyo seegeeda shaafiici cali oo arooskoodu ka dhacay taarikhdu markay ahayd afar labaatankii bishii juune haddauna dhaaftay sanadkan laba kun koob iyo labaatan ducada waa xaggiina baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka waa tahay waxaanu ku ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo maymuun muxyidiin iyo shaafi cali arooskoodaas midkii loo aayo owlaad baariyana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caanana waan ugu darayaa haddaan soo qabto heesta labaad ee barnaamijka nuurow adiga iyo dhegaystayaashaba goormaa idinku dambaysa heesta hogosha aan kodaysay baa ihilacday waa hees aad iyo aad cajiib u ah waxaa ku luuqaynaysaa fanaanada codka macaan hibe maxamed hudoon hibe nuura
Yeah.
aad tahay codka ibi maxamed intaas haddaanu ku dhaafno nuura war mar kale dhinacii dhambaalada dhankaaga hambalyo aroos ayaa caasha gacanteeda ku jirta waxayna naga soo gaartay ee daraxiimo cali aamin iyo adeer yaasiin cabdiqaasim iyo caruurtiisa adeer yaasiin ibraahim sheekh iyo caruurtiisa calamo cabdulaahi sheekh iyo abti bayaan cali aamin ayay aaday maxamed guraaw iyo habaryar umaano cali aadan siciid yaasiin cabdiqaasim iyo cabdixakiim maxamed macalim muxaab xasan ibraahim iyo maxamuud maxamed yuusuf waxaa kaloo ku jira salmaan maxamed mursal iyo ceydaruus yuusuf ibraahim mujaadiliin yaasiin cabdiqaasim iyo cabdishakuur xuseen xasan macalim cabdinaasir yaasiin ibraahim iyo cabdirasaaq yaasiin ibraahim waxaa kaloo ku jira cabdulqaadir yaasiin ibraahim iyo reer yaasiin cabdiqaasim iyo reer yaasiin ibraahim sheekh dhammaan dadkan waxay hambaliyo iyo bogaadin ay hawada u marinayaan lamaanaha kale ah maxamed yaasiin ibraahim iyo marwadiisa junayda yaasiin cabdiqaasim oo arooskooda uu ka dhacay deegaanka qaahire ee gobolka baay waxaan leenahay isku waara oo ubad khayr qabana allah idinkala siiyo aamiin dhambaalkan aan soo qabanayna wuxuu naga soo gaaray jaamac maxamed xirsi iyo cabdi salaam iyo bedri cabdulaahi ibraahim iyo ramadaan qorane xuseen iyo faarax maxamed caydiid iyo sadiiq aadan xidig iyo elyaas cumar yuusuf iyo bedel cabdulaahi xuseen iyo khadar good garaase iyo maxamed shaafi xuseen dhammaan dadkani waxay hambalyo aroos oo farxad leh hawada u marinayaan lamaanaha iscalmada baa la yidhi faarax cabdi xuseen guure iyo marwadiisa qaaliga baa la yidhi maryan maxamed ciise oo arooskoodu ka dhacay magaalada gaalkacyo labaatankii bishii juun aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan waxay leeyihiin arooskooda waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii loo ayo ee waara ubadbaarina lagu kala helo aamiin dhinacii heesaha haddii aan dib ugu laabanno waxaan idiin soo qabannay heestani ay ku wada luuqaynayaan maxamed biike iyo ugbaad aragsi
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadleen loo xambaarsayen
xubintiisa hadal xaraf seegilo
sidii xuural cayn xaqiiqada midii xubintii kastaba qurux lagu xadheen loo xantoobshaye
xubintiisa hadal xaraf seegilo
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane
xildhibaan rago xajo goy kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo dhaqan xiri
xishadiyo midii xadas luubta wacan ku xayndaabane xaragadaas turan ku xijaabane ugumaa
xildhibaan rago xajo goy kara xawalayda dumar xaqay leeyihiin iyo sharaf xiri
aal xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila jannooy aaskaygii noqo
xilli kastaba ah alla ku xamdino isxalaashade xabibaan jecliyo xajigaygi noqo
aal xilli kastaba alla ku xamdino ku xalaashadee madxila jannooy xaaskaygii noqo
xilli kastaba
daahniyo dhalasho ayaa gacanteeda ku soo dhacday waxaana dilaya maxamed axmed maxamed iyo hinde cali maxamed axmed cabdi guure iyo mustafa maxamed xirsi cali aadan maxamed iyo khadar salebaan maxamed cabdiraxmaan shiine iyo nimcaan jaamac maxamed suuri maxamed diiriye iyo sabaad maxamed diiriye dhammaan dadkan oo kala jooga burco dowlad deegaanka soomaalida iyo meelo kale waxay taaniyo dhalasho ay hawada u marinayaan cabdo cali banday iyo marwadiisa kowsar cabdi cali oo wiil ugu dhashay degmada beledhiga ee gobolka togdheer sideed iyo labaatankii bishii juun waxaana leenahay eh, wiilkaasi allaha ka dhigo kii dadkiisa dalkiisa iyo diintiisaba anfaca aamiin dhambaalkan soo qabanayo markana waxa uu naga soo gaaray jawaahir axmed cismaan waa jawaahir axmed cismaan iyo aamine cumar sheekh iyo xabiibo cumar sheekh zahro cumar sheekh iyo bishaaro cumar sheekh iyo xasan cumar sheekh xuseen cumar sheekh iyo cabdiraxmaan cumar sheekh iyo cabdulqaadir cumar sheekh ibraahim cumar sheekh ridwaan xasan cali iyo cabdulcasiis maxamuud cabaas iyo abu salma iyo abo maxamed iyo sidoo kale abe libaax baa la yiri dhammaan asxaabtani waxay tahaniyad dhalasho ay hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada baa la yiri xaliimo cumar sheekh xaliime cadey iyo xasan cali oo ay gabari ugu dhalatay magaalada gaarisa gobolka waqooyi bari kenya gabadhaasi waxaa loo bixiyey ribaax xasan cali ducada waa dhankiina baa la yiri ribaaxa waxaan leenahay soo weyno waa noqo tii dal dad iyo diinba wax wanaagsan u tarta aamiin aamiin ayaan ana u raaciyey Eh, tahaniyadani waxay naga soo gaartay aamiina ibraahim malaaq iyo nuurti ibraahim malaaq saruure ibraahim malaaq iyo xareede ibraahim malaaq cabdicasiis ibraahim malaaq iyo cabdiqani ibraahim malaaq cabdi muriid ibraahim malaaq iyo samiire aadan cali xawaluul aadan cali maxamed aadan cali xasan aadan cali iyo salaada aadan cali sawdo macalim xuseen iyo suleymaan sheekh xasan aamiin cabdulaahi cabdi dhammaan reer ibraahim malaaq oo kala jooga maraykanka iyo meelo kale oo dunida ah waxay tahaniyad dhalasho oo farxad leh ay hawada u marinayaan maymuuna macalim xuseen iyo aadan cabdulle jibriil oo wiil ugu dhashay dalkan maraykanka lix iyo labaatanka juun waxaanu leenahay gabadhaasi allaha ka dhigati dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin dhambaalka markana gacantayda ku jira waxa uu naga soo gaaray eedo cibaado mataan maalin aabe xirsi xalane maxamed iyo sidoo kale maxamed ibraahim mataan iyo maxamed cali xuseen iyo zalmah cali xuseen iyo xamdi axmed xasan iyo hani axmed xasan iyo cidmi cali mataan iyo cabdisalaan cali mataan daacad oo salaame saaxiib iyo maxamed xirsi xalane iyo najmo cabdiraxmaan shire iyo ruqiyo cali mataan iyo anigan oo kusoo gala waa tahay bartankan uga jira dhambaalkan cashe ibraahim aadan iyo sidoo kale nafiso axmed xasan iyo deeqa axmed xasan iyo deeqa cabdulqaadir xasan iyo maxamed cabdixakiin bunka oon isna salaamayo iyo sidoo kale leylo cali xuseen iyo fardowse ibraahim mataan iyo xamdi axmed xasan dhammaan asxaabtan iyagoo isku duuban oo kala jooga yurub maraykanka iyo soomaaliya waxay hambaliyo u dirayaan axmed weli cali mataan iyo marwadiisa luul xirsi xalaneh oo ay xafsa axmed weli mataan ugu dhalatay labaatankii bishii juun aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan magaalada baraawe waxaanu leenahay soo weyno waa noqo tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tartaa aamiin heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan soo qabanayana waa heesta alkudhageedu yahay malyuun hibo waxaa ku luuqeynaya fanaanka maxamed suleymaan tubeec heestaas ayaa dhegaystayaal ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashicuud iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe inta aan barnaamijkan oo kale hawada dib isugu maqli doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelya labada hab samiidiyo hataa wahidaa malyuun hebel la siisaa labada hab samiidiyo hataa wahidaa malyuun hebel la siisaa ilaadayo jogsiga halkay timuhu gaadheen ilaadayo jogsiga halkay timuhu gaadheen anay huqibu reebtee sohor joogsigeeda malyuun hibola siisa anay huqibu reebtee sohor joogsigeeda مليون قبل لا سيستا hadafkayo sheekada hubkay xidhaatay maandeed hadafkayo sheekada hubkay xidhaatay maandeed tanan ku hiiqaadme haybadeeda keliya malyoon kibala siistaa tanan ku hiiqaadne haybadeeda keliya malyoon kibala siistaa ninhoodiyo nasiib laha adduun helaa nafteede ninhoodiyo nasiib laha adduun helaa nafteede didkeed uga hanweyni agogtida keliya malyoon hibola siistaa dilkeeduga hanwey agogteeda keliya malyoon hibola siistaa qofka luqunta heensaha xanaanka iyo laafya habka luqunta heensaha xanaanka iyo laafya tallaabada qabsameeye xasaa wahiida malyoon hibola siisa tallaabada habsamiyo xataa wahiida malyoon hibola siistaa
idaacaddeeni galabtana dhegaystayaal waa naga intaasu intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo haybadeeda keliya malyoon hibola siistaa ninhoodiyo nasiib laha adduun helaa nafteede ninhoodiyo nasiib laha adduun helaa nafteede didkeed uga hanweyni iyagu sida keliya malyuun hibo la siista dilkeeduga hanway agobteeda keliya malyuun hibo la siista qofka luqunta heensaha xanaankaiyo laafya qofka luqunta heensaha xanaankaiyo laafya tallaabada habsame hastaa wahida malyuun hebel la siisa tallaabada habsame iyo hastaa wahid